لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الفصل الثالث محظورات الإحرام محظورات الإحرام وجمع محظور والمحظور ما منع min أجل الإحrاam waa waxa qofka loo diiday إxraamka awgii intaanu إxraaman ka hor mamnuuc kama ahayn laakiin إxraamka awgii baa loogu diiday walaa ylbasu xidhan maayo buu hi almuxrimu qofka muxrimka ah alqamiisu xidhan maayo qamiis mid dheer iyo mid gaaban toona wala alcimaamata cimaamadna xidhan maayo wala alburnusa burnusna xidhan maayo burnusku waa waa marada ay koofiyaddu ay ku tolan tahay kullu thoobin ra'suhu minhu multasiqun bihi waa mad maro kasta oo madaxeedu uu ka mid yahay macnaa uu ku tolan yahay sida koorarhkii koofiyadda lahaa ama khamiisyadii koofiyadda lahaa wala saraawiila surwaaladiina xidhan maayo walaa thawban marana xidhan maayo masahu taabtay warsun geedka warsiga la idhaahdaa walaa zacfaraanun iyo mid uu zacfaraan toob taabtay toona xidhan maayo marka alwarsu waa geed raayixadiisu ay diib ama udug ay tahay oo dharkana markaa lagu sibaaqeeyo cusfuurkuna waa saas oo kale cusfurkuna waa saas oo kale wala lkhufayni laba khufna xidhan maayo ilaa an laa yajida inaanu helin mooyaane naclayni laba kabood fayaqtacuhumaa wuu jarayaa labada khuf xataa yakuunaa ilaa ay noqdaan asfala min alkacbeyni labada kuraamood kuwa ka hooseeya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey se bukhaari iyo muslimba warinayaan maa yalbasu lmuxrim min ahiyaab waxaa qofka muxrimkii uu xidhanaya ee maryaha ka mid a rasuulku wuxuu ku jawaabay waxa aanu xidhan ahayn lianna maa yalbasuhu wayakunu xalaala lahu akhar mima laa yalbasuh inta uu xidhanayo ee u bannaan ayaa ka fara badan inta aanu xidhan ahayn mamnuuca ka ah walihaada intii koobnayd buu rasuulku sheegay wuxu uhi laa yalbasu lqumusa wa jamcu qamiis waxaana taa ay fuqahadu ay ka qaateen qaacidada ay yidhaahdaan almuxrimu laa yalbasu almakhiid qofka muxrimka ay xidhan maayo dharka tolan almakhiid ugama jeedaan maro kasta oo irbad lagu tolay ama dawaar almakhiid waxaa fuqahadu ay uga jeedaan ma fusila calىa qadri alacdaa waa marada marka la tolaayo xubnaha bani aadamka lagu qiyaasay oo gacmo iyo luga iyo loo sameeyey oo markaa maro kastoo dee qamiiska la mid ah ayaa qamiiska la xukum noqonaysa kadalika waxa weeyaan isaraawiil iyaduna makhiidka ayay ka mid tahay waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi walal camaa'ima cimaamadna xidhan maayo taana waxaa laga qaatay muxrimka ninka ahi inaanu madaxiisa ku asturi karin bimulaasiqin wax markaa ku dhegan sida cimaamaddii iyo koofiyaddii ama gooni mid u socota ha noqoto ama mid marada ku tolan ha noqotee hadday gooni u socotona waa alcamaa'im hadday marada ku tolan tahayna waa albaraanis ninkii muxrimka ahaaye hashiisa ka dhacay isagoo carafo taagana dhintay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadda wuxuu ku uhi iqsiluuhu bimaa'in wa sidrin wakafinuuhu fii thawbeyn walaa tuxanituuh walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisa ha daboolina shayga markaa qofka muxrimka madaxiisa ka sarreeya haddaanu mulaasiq ahayn sida saqafkii ka sarreeya kii gaadhiga ama kii guriga ama dallaayad uu qaatay isagu waa jaa-is rasuulkana calayhi salaatu wasalaam isagoo muxrima ayaa maro loo hadheeyey oo madaxiisa ay ka sarreysay walalkhifaafana xidhan maayo buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam alkhifaaf waa jamcu khufin waxaa markaa khufkii lamida kabihii buurhka ahaabaa lamida iyo sharabaadadii intaasiba waxa ay mamnuuc ka yihiin ragga muxrimiinta ah laakiin dumarku iyagu waa xidhan karaan dharkii makhiidka ahaa madaxoodana waa asturayaan waaba waajib inay asturaan khufna waa xidhan karaan sharabaad iyo buudhna waa xidhan karaan oo xagga libaaska marka la eego ixraamku gabadha wuxuu u diidayaa un anniqaaba waalqufaazeyn niqaabka oo ah marada loo tolay wejiga si loogu asturo loogu qariyo iyo qufaaseynka oo ah mar maryaha loo tolay gacmaha in lagu asturo maryaha maryaha kale ee marka horeba xalaasha u ahaa gabadha waa xidhan kartaa waxay ninka la wadaagaysaa uun maryahaasi inaan wax tiiba ama uduga aan la marin walaa talbasuu min athiyaabi shay-an massahu zacfaraanu aw warsun gabadha muxrimaddaah ninka muxrimkaa way xukumkaa kala mid tahay xadiidka culimada qaarkood waxay idhahdeen mar haddii marada zacfaraan uu maro ama wars ha lagaba maydhabee lama xidhan karo laakiin sida saxiixa waxay tahay alcibratu waa biwujuudi zacfaraan aw ilwars ama ida uziilaa biguslin wanaxwihi fayajuusu lubsu thawb aladi masahu zacfaraanu aw warsu haddii marada marka hore la mariyey wars ama zacfaraan ama geed kaloo udug leh oo laga meedho oo laga suuliyey waa la xidhan karaa waayo xukumku wuxuu ku xidhan yahay zacfaraankii meesha ma jooga mise ma joogo hadduu joogo marada in la xidhaa ma banaana hadduu meesha ka baxayna waa la xidhan karaa oo maradaa sababta loo manciyey waa inuu zacfaraan marsan yahay ama warsuu marsan yahay lakiin culimo daahirka xadiidka qaadatay baa jirta walaa talbasuu min athiyaabi shay-an masahu zacfaraanu aw warsu haddii uu waayo qofka muxrimka ahi kaba uu xidho khufeynka inuu xidhan karo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ilaa axadu laa yajidu naclayn falyalbas khufeyn waa loo ogoliyay khufeyn inuu xidho lakiin xadiidkan ibnu cumar waxaa lagu sheegay waliyaqطachumaa asfala min alkacbeyn labada kuraamood hoosta ha ka mariyo xadiidka ibnu cumar ayaanay qaateen jamaahiir اlculamaa waxaana yidhahdeen xadiidka ibnu cabaas ee qaطciga ama jarista aan lagu sheegin ee rasuulku carafo markuu ka khudbadeeyey uu sheegay qofka naclay waaya khufeyn inuu xidhan karo qacigana aanu ku sheegin ama jarista xadiidkan ibnu cumar baa fasiraya bay yidhaahdeen ila alimaamu axmed raximah اllah imaamu axmed isagu wuxuu yihi khufeynka waa xidhan karaa muxrimka naclay waayaa inuu jaraano waajib kuma aha lanna xadiidkan ibnu cumar rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi oo uu sheegay in la jarayo isagoo kasoo socda madiina xadiidka ibnu cabaase jarista aan lagu sheeginna wuxuu ahaa khudbaddii rasuulku carafo uu ka khudbadeeyey oo dad fara badan oo markaa hore aan la joogin ay la joogeen oo ay dhegaysanayeen marka jarista khufeynka la jaree kuraamaha laga hoosaysiiyaa hadday waajib tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka faraha badan waa u caddayn lahaa caddayntii hore iyagoo aanay goobjoogga u ahaynna uma tala saarteen lakin qowl jum- jumhuuri axwad walihada ba ibnu qudaama raximah اllah oo min asxaabi imaami axmed ka midi waxau ihi alqaطcu wاlqaطcu axwad khuruuja min alkhilaaf in la jaro khufeynka haddaad naclin weydo weydo kuraama aad ka hoosaysiiso ayaa axwad xalaal miradkuu ku jira iyo badbaadadu adoo khilaafkaba ka baxaayaba oo haddaad jarto dee maad dembaabin khaladna maad samayn laakiin khufkii haddaanad jarin xaalad laysku haystaabaad ku jirtaa weyi waayo qofkaa waayey khufeyn nacleyn ee khufeynka xidhay haba jarabee hal calayhi fidya maadaama wax loo diidanaa u xidhay jamaahiir lculamaa waxay dhahaa fidya lagu leeyahy kadalika waxaa lamida ka izaar ama gunti waaya ee saraawiil xidha fidya lagu leeyahay bay yidhaahdeen oo qofka muxrimkaahi wax laga mamnuucay mar hadduu sameeyo ama licudrin ha u sameeyo ama ligayri cudrin cudurdaar awgii ha u sameeyo ama cudurdaar la-aan fidya ku waajibaysa bay yidhaahdeen oo qofka muxrimka intaanu ixraamo waa loo ogolaa timihiisa inuu jaro ama uu xiiro markuu ixraamtay laga bilaabo arrintaasi mamnuuc bay ka noqotay haddii markaa uu xiirtana cudurdaar awgiiba ha u xiirtee sida kacab ibnu cujra ku dhacday markii dulinku timaha ama madaxa uu ka galay dee fidya ku waajibtay marka waxaa taa lamida qofka xidha khufeyn sababtuna ay tahay inuu laba kabood waaye ama saraawiil xidha sababtuna ay tahay izaarin waaye laakiin sida saxiixii waxay tahay alqowl الصaxiix ana man lam yajid الnaclayn falabisa اlkhufeyn aw lam yajid izaara falabisa saraawiila laysa calayhi fidya qofka waaye laba kabood oo xidho khufeyn amaba se waaye izaar gunti oo saraawiil xidha fidye laguma leh lanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa caddayn lahaa law low wajabat calayhi lfidya labayana dalika nabiyu calayhi salaatu wasalaam siduu rasuulku u sheegay ka laba kabood waaye khufeyn inuu xidhanayo ayaa waxaa xidhashadaa ka dhalanayana uu sheegi lahaa wakadalika siduu u sheegay qofka waaya gunti inuu xidhanaayo saraawiil ayuu u sheegi lahaa waxaa ku waajibay markuu saraawiilshaa xidho walaa yajuusu taakhiru lbayani can waqti اlxaaja walaa shaka caddayntaa waktigaa waa loo baahnaa mana banaano sharcan caddaynta in laga dibdhigo waktiga loo baahan yahay farqi baana udhaxeeya qof gunti waayo surwaal xidhay iyo qof timihiisii gooyey sababta u gooyena ay tahay dhibaato haysata si uu iskaga suuliyo oo dulin madaxa ka galay si uu ula dagaalamo haddii markaa qofka muxrimkahay maxduuraat lixraamka uu sameeyo jahlan ama uu sameeyo nisyaanan ama uu u sameeyo yacnaa daruuratan oo ah inuu waayey wixii bedelka ka noqon lahaa waxaynu leenahay bisifatin caama laa fidyata calayh wax fidyaa laguma leh walaa tantaqibu lmar'atu gabadhu niqaab xidhan mayso ay laa talbasu anniqaaba walaa talbasu xidhan maysa alqufaazeyn qufaazeynka oo ah maryaha labada gacmood la geliyey sida goonida loogu tolay farqi baa udhexeeya laa tantaqibu lmar'a iyo laa tuqai wajhaha niqaab xidhan maysa iyo wejigeeda qaran qarin maysa laba masaley kale yihiin walihaada gabadha muxrimadda waxa u bannaan inay wejigeeda ay qariso laakiin waxaan u bannaanay inuun inay niqaab ku qariso marada niqaabka la idhaahdo waa niqaabku waa thawbun oo fusila lilwajh khaasatan waa maro wejiga loo tolay waxay masaladani la mid tahay ninka muxrimka way u bannaan tahay labadiisa lugood inuu qariyo ama go-ha ku qariyo ama bustaha ku qariyo laakiin uma banaano labadiisa lugood inuu ku qariyo khufeyn amaba se jawrabeyn waxyaabaha gaarkaaba inuu ku qariyo loo diiday gabadhuna waa saas oo kale walihaadaba dumarka saxaabada waxaa ka sugan ka caaisha wakayrihaa inay wejigooda marada ay kusoo dayn jireen marka raggu ay soo maraan in mujaafaat laga sameeyo oo dee wejiga marada gabadhu ay ka fogeysaano waajib ma aha walaa xataa mustaxab niqaabkan waa inay iska ilaaliso maro kale se wejigeeda waa ku qarin kartaa walow maradaasi wejiga ha taabatabe wa kadalika gacmaheeda waa qarin kartaa gabadhu dee xijaabkeeday gelin kartaa laakiin qufaazeynka maryaha la yidhaahdo ayuun baanay ku qarin karin wa farqun bayna almasalatayn sideedabana niqaabka gabadha muxrimadda loo diiday ama qufaazeynku hada alxadiidu lam yahbut marfuucan inama huwa mawquuf calى cabd llahi bni cumar walaa tantaqib اlmarأaة almuxrimaةu walaa talbasu alqufaazeyn bukhaari baa saxiixiisa ku caddeeyey fi kitaabi اlxaj in riwaayadaasi ay tahay mawquufa oo waa min ariiqi warada alxadiiثu min طariiqi leyth bn abi ibni sacd almisri can naafic can ibni cumar marfuuca ilى الnabiy alayh الsalaatu wasalaam waqad taabaca leyta gayruhu fi الrafc wawarada alxadiiثu min طariiqi cubayd اllah cubayd اlah bni cumar alcumari can naafic can ibni cumara mawquufa calayh wa taabaca cubayd اllaahi maliku imaamu malikna xadiidka wuxuu wariyey isagoo mawquufa imaamu malik wuxuu ka wariyey can naafic can ibni cumar mawquufa calayh isagoo min kalaami ibni cumara cubayd llaahi ibni cumarna waa min awthaq الnaasi fii naafic oo kuwa khilaafay oo dhan oo intay naafic kala wariyeen xadiidka marfuuca ka dhigay isaga ayaa ka xoog badan walihaada asawaabu ana qowlahu walaa tantaqib اlmarأaة اlmuxrimaة walaa talbas اlqufaazeyn anahu mawquuf min kalaami cabd اllaahi bni cumar radia allahu canhuma bukhaari baana caddeeyey taas wakadalika saasuu rajaxay alxaafid ibnu xajar bifatxi اlbaari marka xadiidka uu sharaxaayo wma masahu wixii uu taabtayna xidhan mayso gabadhu alwarsu wazacfaraan oo taana ninka ayay kala mid tahay lannahu waa waa noocun min aطiib alwarsu wazacfaraan walaa yatatayabu iib marsan maayo qofka muxrimkaha ibtidaaan yaana dawaaman waa loo ogolya wayaan macnuhu oo iibkii uu marsaday qabla alixraam ixraamka horti waa sii marsanaan karaa isagoo muxrima laakiin tiib marsashadiisa uu bilaabay markuu ixraamtay kadib ayaan loo ogolayn marka qofka muxrimkaa iibka waa loo diiday walaa tuxanituuhu buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkii muxrimka ahaa ee dhintay isagoo carafo taagan wakadalika xadiidka yacla ibnu umaya markii isagoo cumro ixraaman uu yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo tiib uu marsan yahay rasuulku wuxuu uhi ama atiibu aladii bika faaqsilhu halaaa maraati iibka aada marsan tahay saddex jeer iska maydh wa ama aljubbatu fansichaa jubbadana iska bix uma asnac fii cumratika maa tasnacu fii xajika bimacnaa qofka cumro ixraaman waxaa mamnuuc ka ah waxaa mamnuuca kaa qofka xaj ixraaman oo waa garanaya yacla ibnu umaya maxduuraat ixraami alxaj laakiin waxaanu garanahayn maxduuraat ixraami alcumrana inay la mid tahay walihaada baa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam uma asnac fii cumratika maa tasnacu fii xajika almuhim iibka saasuu u mamnuucay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iib markaa ma marsan karo qofka muxrimka ahi haddii markaa tiib uu marsadona waxau noqonayaa mid irtikaabay ama ku dhacay maxduur ka mida maxduuraat alixraam laakiin diib uu marsaday ixraamka hortii hadduu sii marsanaado dhibaato ma leh oo udugiisii iyo midabkiisiiba uu kasii muuqdo waxaana u daliila xadiidu caaisha bukhaarina saxiixiisa waa u baabaysta kuntu uطayibu rasuula اllahi liixraami xiina yuxrim rasuulka calayhi salaatu wasalaam baan diib u marin jiray bay tiri ixraamka awgii an intaanu ixraaman ka hor walixillihi qabla an yatuufa bilbeyt xalaalowgu xalaaloobay awgiina diib baan u marin jiray intaanu dawaafu lifaado la iman ayaan diibka u marin jiray oo mar hadduu jamrat lcaqaba uu tuurto tibahana uu iska xeelo yanaa xalla lahu iib iibkii xalaal buu u noqonaya walow lam yatuf awaafa lifaada awaafu lifaada yaanu la iman be oo taxallul lawal buu xalaaloobay culimada qaar baa waxay yidhahdeen dee diibkaa caisho rasuulka ay u marisay ixraamka hortii intaanu ixraaman ka hor buu ka baaba-ay ama uu iska maydhay laakiin taasi sax ma aha oo waata ku timi riwaayaadka qaarkood fii saxiixi bukhaari wa muslim kuntu ara wabiisa iibi fii mafaariqi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam macnaa diibkaa rasuulka ixraamka ka hor aan u mariyey dhalaalkiisa ayaan ku arkayey madaxa rasuulka calayhi salaatu wasalaam meelaha timihiisu ay ka qeybsamaan ama ay ka kala degaan marka diibkaasi baaqi buu siiyahaa taasina waxay daliilu tahay alxaraamu cala almuxrim ibtidaau atatayub laakin addawaamu fiihi xaaraamka ma aha inuu diib marsado ixraamka dabadi waa mamnuuc kaa laakiin kii hore inuu sii marsanaadaa mamnuuc kama aha haddii la idhaha see laysu waafajinayo xadiidkan caaisha iyo xadiidka yaclaa ibnu umaya isagoo diib marsan buu rasuulka u yimi sooma rasuulku iibkii dee iska maydh buu ihi ama iib aladii bika fakhsilhu halaaa maraati iibka aada marsan tahay saddex jeer iska maydh buu yihi laba jawaabood bay ka bixiyeen culimada yidhi muxrimka waa u banaantay diibkii ixraamka horti uu marsaday inuu sii baaqi ahaado inuu kusii baaqi ahaado jawaabta koowaad in la yidhaahdo yaclaa ibnu umaya diibkan wuxuu marsaday bacda alixraam ixraamka dabadi oo maba garanahaynba diibku inuu xaaraan ka yahay diibka marsashadiisu xaaraan inay ka tahay qofka cumro ixraamtay ee qofka xaj ixraamtay unayna mamnuuc ka tahay buu moodayay lihaada baa rasuulu ku yihi uma asnac fii cumratika maa tasnacu fii xajika jawaabta kale waxay tahay in la yidhaahdo haddii la yidhaahdoba diibkan wuxuu marsaday qabla alixraam ixraamka hortii buu marsaday sababta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu amray inuu iska maydho may ahayn diibnimada oo qura inuu udug yahay oo qura laakiin nawciyada udugaas baa keensatay inuu rasuulku idhaahdo iska maydh oo wuxuu ahaa iib kaana iiban mamnuucan cala arijaali fi lixraami wa fii gayri iibkaa wuxuu ahaa mid kan uu marsaday baa wuxuu ahaa mid mamnuuc ka ah ragga sidiisaba markay ixraaman yihiin iyo markaana ixraamnayn walihaada baa riwaayaadka qaarkood waxaa ku timi fasil anka waksil canka alkhaluuq alkhaluuqna waa khaliiط min aلطiib waa noocyo uduga oo laysku daray wa fiiha zacfaraan waxaana ku jiray markaa zacfaraan oo waxaa iibka laysku daray khaluuq la yidhaahdaa un ida kana fiiha zacfaraan wzacfaraanu mamnuuc calى الrijaal sawaaء kanuu muxrimiina aw gayra muxrimiin zacfaraankuna iskii baabuu ragga xaaraan uga yihi ama ha ixraamnaadaan ama yaana ixraamnaan markaa sababta rasuulku calayhi salaatu wasalaam iska maydh u yihi taasay ahayd nacam walaa yaakudu ka jari maayo min shacrihi timihiisa wa basharihi jidhkiisa toona yanaa waxba ka jari maayo ilaa licudrin cudurdaar awgii mooyaane oo ilaahay baa hi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxillahu basharaduna waxaa soo gudagelaya ciddiyihii jari maayo oo haddii tusaale ahaan safane ay ka dilaacdo iyadana jari maayo wax jirhkiisa ka mid a ciddiyaha iyo jidhka in wax laga jaro waa sida culimadu ay u badayihin culimada qaar ijmac bay kusoo naqliyey sida ibnmundir oo kale qofka muxrimka ciddiyihiisa inaanu jari karin walaa shay-an min basharati laakiin ijmaaca fiihi nadar dee khilaaf baa jira culimada qaar oo yihi ciddiyahaya waa jari karaa daliil diidayaa ma jiro iyo shay min albashara hayra shacr shay aan timaha ahaynoo laakiin jidhka kamid a laakiin sida raajixi waa sida jamaahiirtu ay ku tegeen oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi uma liyaqduu tafathahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyt alcatiiq waxaa saxaabada laba tafsiir oo laga soo wariyey fii tafsiiri hadihi alaaya waxaa midkood uu yahay uma liyaqduu tafathahum macnaheedu inuu yahay manaa ciddiyihii ha iska jaraan oo timihiina ha iska xiraan kuwo hoose iyo shaarubihii iyo bal xataa cabdillaahi bni cumar kaana yaakudu min lixyatihi idaa xalla min ixraamih marka uu ixraamkiisa ka xalaaloobo garhkiisana waa gaabin jiray cabdillaahi bni cumar radia allahu canh waana halka culimada qaarkood ay ka keeneen sida alcalaamat alalbani yacnaa maa maa zaada cala alqabda garhka marka saa loo qabto wixii dheeraadkaa in la gaabin karo wa annaa lana haada in garhkiisu saa markuu u qabto ay wax soo hadhayaan idinkuma jiraan male marka waxba yaan halkaa lagu marmarsoon oo la odhan waa qabdadan wixii ka dheeraadan qusaynaya qabdaba ma hayno waayo abu hureyra waa laga soo wariya qowlka iyadoo ixraam baanay ku qeydnayn wakadalika bacdu taabiciin waa xaafid ibn xajar kitaabu libaas uu si fiican masalada ugaga hadlay laakiin calaa kulli xaal iminka waxaan uga jeedaa un uma liyaqduu tafathahum inay saxaabadu soo geliyeen jaritaanka cidiyaha iyo shaarubaha iyo caanada iyo waxyaabaha lamid ah oo macnaheedu marka uu yahay inta uu ixraamiyo uma banaana ee marka uu xalaaloobo laga bilaabo waxyaabahaasi ha iska suuliyo cudurdaar awgii markaa timihii waa u jari karaa ciddiyihiina waa u jari karaa cudurdaarkuna waa laba nooc nooca koowaad wuxuu yahay inuu jaro timihiisii ama ciddiyihiisii liyadfaca bihi canhu اlأdaa si dhibaato isaga haysata uu iskaga difaaco jaristaasi oo tusaale ahaan timihii bay injiri ka gashay sidii ku dhacday kacab ibnu cujra dulin baa ka galay cudurdaar weeye u banaynaya timaha inuu iska jaro oo rasuulku wuxuu ku uhi ixliq ra'sak nooca labaad wuxuu noqonayaa an ya'kuda minhu aw an yaqطaca ashacra aw idufra liyadfaca adaahu canhu inuu timihii jaro ama ciddidii uu jaro si dhibaato timuhu ay ku hayaan ama ciddiyuhu ay ku hayaan uu isaga difaaco oo timihii baa tusaale ahaan isha ka galay si kalena xaaladdu kuma hagaagaysa inuu gooyo mooyaane ciddidii baa ka laalaado oo mar kastoo meel ay yaro taabato way xanuujinaysa waa iska jari karaa waa cudurdaar labadaa markaa xaaloodse waa kala duwan yihiinoo si uu dhibaato haysata oo shay kale uu ku hayo uu isaga difaaco hadduu u jaro timihiisa ama ciddiyihiisa caleyhi lfidya fidyaa lagu leeyahy fidyada lagu sheegay xadiidka kacab oo aynu saddex arrimood kala doorto an yadbaxa shaatan aw yasuuma halaathata ayaam aw yuطcima sittata masaakiin oo miskiin kasta uu siiyo nisfa saac saac barhki haddiise dhibaato timaha laftoodu ay ku hayaan ama ciddiyuhu ay ku hayaan awgeedu u jaro laa fidyata caleyh wax fidyaa laguma leh wa min baabi dafci saa'il waa shay kusoo xadgudbo waxa weeyaan uu iska difaacay oo xataa ugaadha mamnuuca kaa qofka muxrimkaahi inuu dilo haddii ugaadha lafteeda ay soo weerarto oo dee biciid uu soo weeraro ama goodir dabeetana sida uu isaga celinaayey ugaadhii ay dhimato wax jazaaya laguma leh magdhow laga weydiin maayo oo wuu iska difaacayay ee isagu nafci kama raadinahayn walaa yarfuthu qofka xaajkaahi rafad samayn maayo ilaahay baa yihi alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj rasuulkuna alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ihi man xaja lilah falam yarfut walam yafsuq rajaca ka yowmi walada tuumu man xaja lilah ikhlaasan falam yarfut oo rafath aan samayn arafath culimada qaar arafath waxay ku macneeyeen jimaaca manaa jimaac samayn maayo wa hada bilijmaac inay xaaraan ka tahay qofka muxrimkaa inuu jimaac sameeyo waa la isku waafaqsan yahi culimada qaarna waxay ku macneeyeen yanaa kullu kalaamin badi wa sayi hadal kastoo xun culimada qaarna waxay ku macnayeen alkalaam almutacaliqu biاljimaac hadalka jimaaca ku saabsan ka sheekeyntiisa walaa yafsuqu maanaa fisqina samayn maayo si uu xajkiisu mabruur u noqdo wax xaaraanana samayn maayo oo kullu yanaa mukhaalafa ama kulu xaraam waa fisq lanna waa khuruuj can iaaca walaa yujaadil murmina maayo muranku waa laba nooc maanaa muran aan cilmiga iyo axkaamta xajka aan xidhiirla lahayn kaasaa looga jeedaa xadiidka aayadda walaa jidaala fi lxaj xadiidka laguma sheeginba sababta aan xadiidka loogu sheegin jidaalkana waxay nagu soo martay dersiga bukhaariga cabdiraxmaan haddaad xusuusan tahay soo xusuus ayib jidaalka markaa ku saabsan cilmiga masaaisha cilmiga iyo axkaamta xajka iyada waa lagu murmi karaa macanaa waa laga wada hadli karaa jidaal madmuumana maaha taas walaa yankixu guursan maayo qofka muxrimka ah oo maxduuraadka nikaaxa ayaa ka mida macanaa ibtidaan baa loo jeedaa guurkii hore waa iska sii baaqi ahaanaya marka uu xraamto laga bilaabo guursan maayo ilaa uu xalaaloobo walaa yunkixu guurina maayo laa bilwilaayati walaa bilwakaala oo gabadha weliga uu ka yahay bixin maayo cidna wakiil uga noqon maayo guurinta walaa yakhtubu mana geed fadhiisanayo alkhitba waa cardu nikaaxi cala almar'ati aw waliyiha waa bandhiga gabadha guurka loo bandhigaayo ayaa khitba la idhaha bikasri lkhaa ama weligeeda loo bandhigaayo taana samayn maayo xadiidu cuثmaan baa u daliila qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam laa yankixu اlmuxrimu walaa yunkixu walaa yakhطbu culimada qaarna waxay yidhaahdeen qofka muxrimka ahi waa guursan karaa waana madhabka bukhaari baabu تزwiiج المحrim xadiiث بن cabaas baan u deliishaday bukhaarي أن النabiya تزawaجa maymuna huwa mحrim xadiidkaasoo sheegaya rasuulku inuu maymuuno guursaday isagoo mحrimah naعam waxaana ظaahira bukhaarي agtiisa inaanay sugnaan axaadiiثa xadiidkaa caariday ama ay sugnaatayoo hada الxadiiث uu noqday aqوى وأrjax cindahu min tilka axaadiid xadiidkaasi uu noqday mid ka xoog badan oo ka raajixsan axaadiidaas qolooyinka markaa yidhi muxrimku waa guursan karaa jimaacun baan loo ogolayn iyada taa waa la isku waafaqsan yihi xadiidkan cuhmaan nikaaxay ku fasireen bimacnaa alwa aljimaac oo nikaaxu laba macno waa usoo arooraa fi lqur'aan wa fi الsuna bmacna alcaqdina waa usoo aroora bimacna alwaطina waa usoo aroora bimacna aljimaac inta badanna kelimatu nikax macnaha qur-aanka igu soo aroortay waa alcaqdi iyadoo looga jeeday soo aroortay waxau yidha markaa laa yankixu lmuxrimu macnaheedu waxa weeyaan macnaha laa yata laa yujaamic laakiin taawiilka noocaasi sax maaha sida xaafid ibnu xajar uu sheegayna akhirulxadiidkaaba xadiidka intiisa dambaaba taawiilkaa ibdaalinay soo meesha ka saaraysa walaa yakhtub macnaheedu waa maxay haddaan guur laga hadlahayn maxaa khidbada keenay khiba iyaduna qabla aljimaac ba laysat اlkhiطbaة qabla الnikaax ama xadiidkan ibnu cabaas ana nabiya taزawaja maymuuna wahuwa muxrim waxaa caariday xadiidka maymuuna lafteeda oo muslimu wariye ana rasuula اllahi taزawaja wahuwa xalaal maymuuna lafteedii baa sidaa leh walihada axaadiia haddii la iswaafajin karo markay tacaarudaan ee iska hor yimaadaan sida inaga inoo muuqata asalku waxa weye hadalkaa maxaan u leeyahy asalku waxa weeye nusuusta saxiixa ah ee fahamkeedana la saxay iskamaba hor timaadaba law kaana min cindi gayr illah lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira haddaad aragto waxa weeyaan daliilaani mutacaaridaan ama midkood baan sugnayn ama yanaa fahamka ayaan saxayn sida loo fahmay walihada laba daliiloo mutacaarida haddii la arko ظaahiran waa in la iswaafajiyo marka xadiidkan maymuun iyo xadiidka ibnu cabas haddii la iswaafajin karo waa in la iswaafajiyo culimada qaar waxay yidhaahdeen sida abulcabaas اlqurطubi kitaabkiisa almufhim uu kusoo naqliyo wa huwa muxrimun taas wuxuu ibnu cabaas uga jeedaa ey wa huwa daakhil اxarami huwa fii daakhil اxaram isagoo xaramka dhex jooga isagoo exraaman uma jeedo waana macno luq ahaan sax u ah oo carabi waxay tidhaahdaa fulaanun muxrim iyagoo ujeeda ay fi lxaram ashcaar ama gabayo carbeed oo macnaha tusinayana qurtubi kitaabkiisa mufhimkee muslimka uu ku sharaxo markuu talkhiisiyey kadib waa kusoo naqliyey culimada qaarna salaku maslaka tarjiix oo waxay yidhaahdeen xadiidka maymuuna ka rajaxaan xadiidka ibnu cabaas limaada lanna maymuna waa saaxibat lqisa dee arrintuba qofkii ay khusaysay weeye wahada min almurajixaat xadiidka uu warinayo qofkii arrintuba ay khusaysay iyo xadiidka khilaafsane qof kale u warinayo waxaa xoog badan xadiidka warinaya saaxib alqisa ta kale waxaa ayiday oo xadiidka maymuuna waafaqay dee xadiidka cuhmaan ama xadiidka abu raafic xadiidu abi raafic tilmaamaya isaguna an nabiya taزawaja maymuna wahuwa xalaal wa kaana arasuula baynahuma sheegayana abu raaficin u ahaa ninkii rasuulku maymuna uu u dirsaday markii guurka uu kala hadlayey fahuwa xadiidu daciifu lam yahbut isaga markaa waxba lama xujaysanayo ibnu cabaasna wuxuu ahaa waktigaasi wuu yaraa inkastoo saxaabo kaleo ku waafaqdayba ay jiraan sida caaisha iyo cabdullaahi ibnu mascuud marka isaga ayaa u dhow in wahmi lagu xukuno wahima wuu ismoodsiiyey walihadaba saciid ibn musayib min ajilati taabiciina uu yihi wahima ibnu cabaas fi lxadiid ibnu cabaas xadiidkaasi waa waa wahmiyey ee rasuulku maymuune ma guursan lam yataزawaja ilaa huwa xalaal isagoo xalaala buu rasuulku guursaday maymuune macanaa isagoo an muxrim ahayn almuhim sida raajixi waxay tahay jamaahiir culamaana ku tegeen inaanay u banaanayn qofka muxrimkaahi inuu guursado iyo inuu guuriyo toona nacam guurkaasina ansixi maayo cumar ibnu khaaabna waa ka sugnaatay anahu abطala nikaaxa man nakaxa muxriman cumar ibnu khaaab waa buriyey nikaaxa ama guurka kii guursaday isagoo muxrima waayo waa guur shareecadu qofka ay ka nahyiday oo laa yankixu lmuxrimu waa nafyi maqsuudka looga socdaa nahyi uu yahay guursan maayo yani ayaanu guursan wey nafyigan ayaana ka ablaqsan oo ka xeel dheer nahyiga oo kaanama waxaas inaanu dhicin oo kale waay walaa yaqtulu dili maayo qofka muxrimkahay saydan ugaadh dili maayo ugaadha markaa aanu dilahayn waxaa looga jeedaa awala sayd lbar sayd lbaxri kuma jirto xurima calaykum sayd lbari maa dumtum xuruma ugaadha berigaa laydinka xaaraantimeeyey inta ad aada ixraaman tihiin yaanaa ugaadhii baddu iyadu waa banaan tahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum saydkaa waxaa qayday oo ku qayday saydulbariga qowluhu tacaala waxurima calaykum sayd lbari maa dumtum xuruma saydulbaxrigu isagu waa xalaal buu yahy qofka muxrimka ah inuu ugaadhsado saydkaa soo geli maayaan alxayawaanaat alinsiya maanaa xayawaanaadka insiga ama insaanka la nool sida dee bahiimat alancaam bilijmaac alibil waalbaqar waalghanam waa gawrici karaa waa qalan karaa qofka muxrimka ah mamnuucna kama ah saasoo kale sayidkaa soo geli maayo la yidhi ha dilina alxayawaanaat alatii ubiixa qatluhaa fi sharc xayawaanaadka dilkeeda hareeca dilkooda shareecadu ay banaysay sida alfawaasiq alkhams iyo wamaa yulxaqu biha fawaasiqda shanta ah ee lagu sheegay axaadiida saxiixeynka ku jirta fawaasiqdaasoo aha ahayd waxa weeyaan alxaya iyo alfa'ra iyo alxidaa alxidaa iyo alkalbu alcaquur iyo alghuraab iyo waxaa la haleeshiinaya o dhan maxaa la haleeshiinayaa kulu mudin ayaa la haleeshiinayaa sawaaء aadaa xaqa aw tuwqica minhu اlأdaa ama dhab ahaan dhibaatadii ha ka dhacdo hama sameeyo ama mid laga filanaya ha noqotay hada huwa alqowl صaxiix oo sababta markaa fawaasiq loogu magacaabayna waa taa saddex qowl baa ku jira laakiin qowlkaasaa u xoog badan waay kuwaasina soo geli maayaan waxaa laysku khilaafay xayawaanaadka aan xalaasha ahayn shareecaduna dilkooda aanay banayn qofka muxrimka ahi ma dili kara waxaan leenahay sideedaba ma banaano xayawaan aan adiye lahayn iyadoon lagu intifaacayn in la dilaa ma banaana faqad naha nabiyu alayh الsalaatu wasalaam an yutakada shayun xay an yutakada garada shay-an xaya in shay nool laga dhigto mid lagu shiish barto rasuulku waa diiday alayh الsalatu wasalaam waxaana xadiidkaasi daliil u yahay xayawaanka aanay shareecadu dilkiisa banayn in la dilo yanaa biduuni faa'iida inaanay banaanayn laakiin hadduu dilo qofkii muxrimka ahaa jazaa ka dhalan maayo idaa qatala asada aw qatala namira aw fahda aw gayra dalik maanaa xayawaanaadka noocaasa haddii uu dilo wax jazaa ahi ka dhalan maayo calaa kulli xaal saydka waxaa looga jeedaa sayd lbar oo alxayawaanaat almutawaxisha غayr اlinsiya alati hiya xalaal lilinsan waman qatalahu ka dilo ugaadha marka mar hadduu muxrim yahay ugaadho ama xaramka ha joogto ama meel kale ha joogto mamnuuc bay ka tahy waman qatalahu qofka dila saydkii facalayhi jazaaء dushiisa magdhow baa ah waa goorma ayaa magdhow lagu leeyay oo markuu u dilo camdan waman qatalahu minkum mutacamidan sida saxiixaana qeydkaa tacamudka soo kordhiyey waa la camal siinaya oo haddaanu camdan ugaadha u dilin laysa calayhi jaza fa calayhi jazaaun baa dushiisa magdhow magdhowgaasoo ah mithlu ma kii oo kale inuu bixiyo qatala uu dilay kaa uu bixinayo min annacam xoolihii kamid a oo ugaadhu dilay xoolaha neefka la midka ah ayaa uu bixinaya dee hilibkiisa fuqaraء اxaram uu qaybinaya fajazaء mil ma qatla min الnacm yaxkum bihi dawa cadli minkum hadya baaliga اkacba meelaha kale kuma qali karo laabudda waa inuu kacbada gaadhsiiyo fuqaraء اxaram uu qalo marka wixii nusuustu ay sheegtay xayawaanaadka ama ugaadha nusuustu ay sheegtay xayawaanka ama xoolaha u dhigma kaasunbaa magdhowgiisuu noqonaya wa mihaalu dalika addabc waxaa taa tusaale oo waraabaha oo rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam wuxu uhi kama fi xadiidi jaabir addabcu saydu wa fidaauhu kabshun waraabuhu waa ugaadh magdhowgiisuna waxa weeye qof muxrimi hadduu dilo wan wan baa u dhigma waraabaha haddaad tira waraabuhu siduu ugaadhiyo meanu xaaraan ahayn oo aanu soo gelahayn xadiidka muslim weriye rasuulku alayh الsalatu salaam uu nahiyey can kuli dii naabin min asibac maxaa xadiidkaa lagaga jawaabaya xayawaanaadka cid ay ku ugaadhsadaan leh dugaagga a miyaanu kamid ahayn waxaan leenahay culimadu laba jawaabood bay taa ka bixiyeen jawaabta koowaad oo ah in la yidhaahdo naabba ma leh oo ilkiisu waa silsila waaxida murtabida maca bacd culimada qaar baa sidaa yidhi ilkiisu waa waa isku wada xidhan yihiin laakiin qowlkaasi sax maha waaqaca ma waafaqsana anuu mar aan arkay waraabe la dilay ugu yaraa waxaan xusuustaa waan yaraa inuu foolo lahaa aan gawsihiisa dee aan aan ku xidhnayna gooni ka ah laakiin qowlka saxda waa qowlka uu sheegay sheikh lislaam ibnu taymiya oo la ad oo ah in la yidhaahdo xadiidka naha can kuli dabi dhi naabin min asibac waa caam axaadiida kusoo aroortay waraabuhuna waa khaas wayaqdi alkhaasu cala alcaam oo axaadiis gaara ka saartay cumuumka waraabaha imaamu shaaficina raximah llahu tacaala wuxuu yihi waxaan soo gaadhay iyadoo safiya marwa dhexdooda lagu kala iibsanayo waraabaha sayladaa isagoo taagan sida xoolaha waayo xubanaha odhan waraabaha jooga jaziirat lcarab iyo ka halkan jooga waa waa kala duwan yihin waraabo waa waraabo waxaa kugu soo arooreysaa ariguna de waayo u kala duwan yihi ariga jaziiratulcarab jooga iyo ariga yaani halkeenan jooga sharqi afriqiya waa kala duwan yihi xayawaanku waa xayawaanka un laakin suuradiis waa kala duwanaan kartaa bixasabi albiya alati yaciishu fiiha deegaanka uu ku nool yahay marka la eego wixii saxaabadu se jamaahiir lculamaa ay yidhaahdeen wixii saxaabadu ay xukumeenna loo noqon maayo khilaafa lilimaami malik yaxkum bihi dawaa cadlin ayuu imaamu maalik daahirkeeda qabsado wuxuu yidhi wakti kastaba laba xaakim laba qof oo cadliya diintooda lagu kalsoon yahay baa eegaya ugaadha uu dilay neefka udhiga laakiin sida saxiixi waxay tahay jamaahiir lculamaa inay ku tegeen wixii saxaabadu ay xukumeen ay yidhaahdeen ugaadha waxaa u dhigma neefka sida nacaamadii oo kale goronyadii waxay yidhahdeen neef geelaa udhigma xamaamkii waxay idhahdeen waa shimbirtan yare neef adigaa udhigma oo dee dhinac bay iska shabahaan oo xaggee iska shabahaan waxay iska shabahaan xagga qurqurada oo shimbiraha kale ma qurquriyaan waxa weeyaan biyaha afkay daraan oo ay qaadaan haddana way kusoo noqdaan lakin xamaamku u qurquriyaa sida riyuhu ay uqurquriyaan iyo idaha marka wixii saxaabada ay xukumeen loo noqon maayo wixii saxaabadu ay isku khilaafeenna waa maxalu ijtihaad oo aqwaashoodaasi ayuunbaa la kala rajaxaya wixi aanay saxaabadu xukumin aanay ka hadalla yajtahidu fiihi lculamaa culimada ku ijtihaadayo labadaa cadliya ilaahay uu sheegay baa loo saarayaa yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliga alkacba waaya yaxkum bihi dawaa cadlin ayuu yihi sheekhu waxaanu markaa sheegin jazaaga intiisa kale oo ilahi wuxu aw kafaaratun طacaamu masaakiin ama magdhowgu wuxuu noqonayaa inuu masaakiin quudiyo aw cadlu dalika siyaama ama raashinkaa inu dhiganto oo sooma ayaa ku waajibaysa markaa sida صaxiixa jazaa saydku waa calى اtakyiir so ayaddana daahirkeedu yahay waa kala dooranaya wakadalika waxa weeyaan sidaasi ayaa saxaabada qaar badan oo kamida laga soo wariyey oo neef inuu bixiyo ugaadhi u dhigma ama neefkii intuu iska daayo neefkii intuu qiimeeyo qiimihiisa inta intuu intuu raashin qiimihiisaasi gooyo uu bixiyo amabase waxa weeyaan inuu labadaaba iska daayo uu soomo oo raashinkii neefkaa qiimihiisa uu goynaayey yacnaa nisfu saac kastoo mud kastoo ka mid a cafwan mud kastoo ka mid a bedelkiisa maalin uu soomo saddexdaa arrimood buu kala dooranaya walaa yaakulu cuni maayo maa saadahu wixii uu soo ugaarhsaday hayruhu muxrimka kaan ahayn ilaa idaa kaana hadduu yahay mooyaane asaa'idu ka ugaadha soo qabsaday xalaalan iyo midaan muxrim ahayn walam yasidu liajlihi daraaddiina aan ugaadha usoo qaban waxaa taa u daliilo xadiidka waxa weeyaan biqataada isagoon muxrim ahayn ugaadhi wuu soo qabtay rasuulku alayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu ku yihi kuluuh huwa xalaalu cuna waa xalaale markuu ka hubsaday dabadeed inay ugu kaalmeeyeen oo ay u tilmaameen ama ay la qabteen ama ay la dileen minkum axadu amarahu an yaxmila calayha o ashaara ilayha qalu la qaala fakuluu ma baqiya min laxmiha xadiid baana jira xadiidka daahirkiisa ay istacaarudayaan ama iska hor imanayaan huwa fi saxiix bukhaari ayضa oo ninkii rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam u keenay ximaarulwaxshiga waa ku radiyey rasuulku waxaanuu ku sabeeyey arrintaa inuu muxrim yahay ina lam naruddahu calayk ilaa ana xurum ayuu rasuulku yihi laakiin labada xadiid saa uu matniga ku sheegay mualifku ayaa la isku waafajinaya waa in la yidhaahdo ka xalaasha ahi ugaadha uu soo qabtay ee ka muxrimkaahi qabashadeeda aanu waxba ku darsan daraaddiina aanu usoo qaban ka muxrimkaahi waa cuni karaa bidaliil xadiid abi qataada xadiidan kalena waxaa lagu xambaarayaa idaa siida min ajli haddii daraaddi ugaadha loo soo qabto saasaa labada xadiid la isku waafajinaya walaa yucdadu la jari maayo ay laa yuqطacu min shajari اxarami dhirta xaramka laga jari maayo ila idkhira idkhirka mooyaane rasuulka alayh الsalaatu wasalaam diiday dhirta xaramka in la jaro muxrim iyo qof aan muxrimto ma aan ahayn midna uma banaana walaa yajuusu lahu ma banaano muxrimkii yajuusu lahu waxaa u banaan dhe muxrimkii qatlu fawaasiqi fawaasiqdii inuu dila alkhamsi ee shanta ahayd wallahu aclam waxka bilahi towfiq wsal اllah alى nabiyina mxamed waayo niqaabka xukunkiisu waa maxay shariica alislaamiya niqaabka laba qowl bay culimadu ku leeyihiin in la yidhaahdo waa waajib iyo in la yidhahdo waa mustaxaba waa sunna labadaa kama dhexeeyo ma alfarqu bayna beyci الsalaf wa beyci اljahaala la sug in sha allah kitaab اlbeyc waraabaha ma lagu udxaysan karaa bu hi la yana udxiyada waxaa galaysa un bahimat lancaam ugaadha kale deerada iyo garanuugtaba laguma udxaysan karo ma macnaa allat alcuza wa manaat hadihi waa oo magacyo asnaam allat marka tada la tashdiidiyo wuxuu ka yimi bay idhaahdeen min latta yalutu waayo waxaa magacaa loogu bixiyey kaana rajula yalutu sawiiqa lilxujaaj wuxuu ahaa nin sawiiqa amaba se boorashka u walaaqa oo u qoosho xujaajta marka markii uu dhintay baa lagu fitnoobay oo taallada sanamkaa inta loo sameeyey ilaahay sokadii la caabuday alcuzana waa magaca ilaahay alcasiis baa magacaa uga keeneen ba la yihi sanamkaas manaatana waxaa magaca ilaahay almanaan baa uga keeneenna waa la yihi waxaa kaloo la yihi waxaa magaca loogu bixiyey sanamka dhiigga faraha badan ee loo loo daadin jiray awgii ayaa magacaa loogu bixiyey kahrati ma yumna min addima liajlihi